mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dad badan ay ku sumoobeen biyo ku jiray balli deegaan lagu magacaabo masuubiya oo siddeed iyo toban kilomitir u jira magaalada baydhabo mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dhibaatadan ay soo socotay muddo bil ah ilaa haatanna ay diiwaan geliyeen inay ku dhinteen dad ka badan soddon ruux sahre ciidla nuur ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka xanaanada xoolaha ee maamulka koonfur galbeed madoobe nuunow maxamed saad ogsoon tahayba gobolladan koonfur galbeed ilaa iyo laba xilli roob fiican ma helin biyo la-aan baa jirtay biyihii yaraado ceelashii warihii oo dhan bi yareeyaan webiyidiisa oo kaleeto marka biyo la-aantii waxay keentay waxa weeye in hoolihii daaqi waayaan beerihiina ay baaqdaan oo dadkii iyo xoolihiiba noloshoodii caridii ay gasho saa daraaddeed dadkii tuulooyinka deganaa dad tira badan oo barakayaal ah oo xoolihii kusoo dhammaaday beerahoodana ay baaqdeen arrintaas waxaa dhalisay in magaalada baydhabo biyo maxaa la yidhahdaa biyo yari badan ka jirto shuban biyoodna uu dilaacay dadkii tabarta yaraa oo dhan oo ilaa iyo kun iyo shan boqol kiis oo isbitaaladii la keenay marka laga reebo tuulooyinka iyo xaafadaha taas horta waa masiibo guud ilaahay hanaga soo gaaro arrintan marka la yidhaahdo masuubiye oo u dhexeysa deegaanka awdiinle iyo baydhabo baydhabo u jirto sideed iyo toban kilomitr baa deegaan aada u ballaaran waaye waxaa kusoo haray hal war ayaa maar keliya ayaa wax biyaha ku jira wartii biyaheeda way raageen way qayirmeen oo waa isbedeleen wartii biyaha markay isbedeleen qofkii biyahaas cababa wuu dhimanayaa boggaa loogu dhigayaa wuu shubmayaa wuu mantagayaa adiga wax badan bay maaragtay ayaa dadkii dhibaato ah ayaa soo gaartay dhowr oo adiga labaatan casho gudahood ama soddon casho oo ku aadan dadkii biyahaas isticmaalay intooda badan way dhinteen isku eleliskana ilaa iyo kow iyo soddon ruux ayaa biyahaas dartoodii maratay u dhinteen nolol kalena ma haystaan marka arrintaas markii nala soo gaarsiiyey guddiga abaar ahaan iyo maamulka koonfur galbeed gurmud ayaan samaynay booyada biyona waan geynay dhakhaatiir iyo daawooyina meesha waa la geeyey waxaa la ogaaday wartii biyaheeda inay maaragtay sumoobeen oo qayirmeen oo isbedeleen oo sidii doogii ay u ekaadeen dhibaatadana ay sidaa un tahay oo maaragtay oo biyahaasoo meesha hoogaa ku raagay iyo isbedelka biyaha ku dhacay iyo dadkii oo gaajaysan oo qoraxdaas oy markay cabaanba maaragtay dhibaatadaas marka ilaa soddon iyo kow ruuxa ku naf waayaan wartaas biyaheedii waan gartay wasiir bal waxaad ka warantaa wartan biyaha maxaa ku shubay sidaad ii sheegtay beri horaa ugu dambeysay roobinu deegaanka ka da-o warahana badanka biyaha waxay qabtaan oo ay xejiyaan muddo kooban biyaha roobka ka da-a marka biyahan xagga ka yimaadeen markii hore iyo muddaday ku jireen wartaa weli ma la sheegay oo ma ogaateen runtii waxa weye horta warta war aada u weyn waaye dhowr tuulo ayaa u dhexeysa shacabka maaragtay community ahana loo qotay oo maaragtay war dad badan isku bahaystay ayay ahayd marka waa la dhowri jiray waa la ilaalin jiray biyaheeda waa la keedin jiray fasalkii hore ee gugii biyihii maaragtay soo galay baa haddana deertii hoogaa maaragtay ay ku darmatay marka dadka waxay u keedsan jireenba in maaragtay uun dib loo dhigto maadaama zoonka uu biyo la-aan uu yahay marka biyihii raagistii uu ku raagay oo keedkii ma la keediyey waxyaaba badan inay u kulmeen aa dhici kartaa marka sidaas daraaddeed adiga annaga hadda ilaa hadda dhakhaatiirta waxay sheegeen biyahaas oo meesha ku raagay oo isbedelay waan gartay markaa dadka dhintay caruur iyo dad waaweyn maxay isugu jiraan ma hubiseen weli runtii waxa weeye dad caruur badan laakiin dad waayeela oo itaal daran way ku jiraan waan gartay intee in leeg buu markaa dadka badankooda markaad isku celcelisaan ma markay biyaha cabaanba horey ka dhimanayeen mise mudday u jiifayeen oo dhibaatadii ka soo gaadhay biyahaas ay mar dambe u dhimanayeen sar runtii waxa weeye dad badan oo biyahaas cabay ayaa la keenay isbitaalka baydhabo oo la daaweeyey marka dadka waa dhowr nooc dadka qaar markay hoogaa un isgaran waayaan way soo cararaan qayladaan bay sameeyaan waa lasoo qaadaa isbitaalkii baa la keenaa qaarna intay dhaansadaan bay miyii fog ay la aadaan marka kuwaas waayo kuwa maaragtay biyaha uu waxyeeleeyey oo maaragtay waa masa dhimashada kuwa oo la fogaaday maaragtay meeshii magaalada xaggaa soo aadi lahaa lahaayeen dhinac kala aaday waayo marka waa un dad un teelteel ah waay dad oo gruuba isla jira ma ahan waan oo garta qodobba mar unbaa maaragtay waxay saameynayaan waan gartay wasiir marka waxaad ii sheegtay inaad gurmad ka gasheen eh, kabacdi masiibadaasi dhacday iyo sidoo kale een, xaaladda abaareed oo deegaanka aada ugu daran sidaad carabka ku dhufatay een, dadkiina weli isha biyood ee keliya haystaan waa meeshaa dad badani ku dhintay hartii ma la xidhay ama wartii oo si aanay dad kale baahiyi ugu geynin ta kale ma geyseen meeshii biyo ay dadkii kaga maarmi karaan meeshaa la calaamadiyey la sheegay in dadkii waxyeello ka soo gaadhay inaanay cabin ama aanay u baahan Eh, runtii waxa weeye horta waa la joojiyey isticmaalkeedii daawona waa lagu shubay takhaatiira tagtay oo maaragtay ensemblena waa lasoo qaaday si loo baaro biyahaasito Eh, dhinaca kalena biyo waan u geynay wax baan u geynay maanta laakiin deegaan oo dhan oo ilaa iyo soddon kilomitr labaatan kilomitr isku weer ah ben- dee lama eh, deeqsin karo biyo En, waa midda annaga aan qaylo dhaanta maaragta aan u samaynayno waayo